mas-uuliyiinta itoobiya ayaa maraykanka ka dalbanaya sharaxaad dheeraada kadib markii washington ay toddobaadkan ku dhawaaqday in ay jarayso taageero malaayiin dollara oo ay itoobiya siin jirtay arrintan ayaa ka dambeysay markii adisababa ay go'aansatay inay buuxiso biyo-xireenka weyn ee ay ka dhisayso webiga niil masar iyo suudaan ayaa tallaabadaasi aad uga soo horjeeda waxaanay rumaysan yihiin inay hoos u dhigayso qaybta ay ka helaan biyaha webigaasi simon max ayaa warbixintan adisababa ka waxaana noo soo jeedinaya ibraahim daanduray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u jarayso tobanaan milyan oo dollar oo gargaar dibadeeda oo loo fidiyo etoobiya taasi oo jawaab u ah biyo-xireenka koronto ee etoobiya ay ku samaynayso webiga niil muddo toban sano ku dhow maraykanka ayaa waxa uu galay dagaal sanadkii horeeto waxaanuu isku dayay inuu heshiis qalqaaliyo etoobiya oo keliya ah ayna ka baxdo wadahadalka sababo la xiriira tuhun eex ka jirta dhanka washington ee xagga masar eyofta galen wasiiru dowlaha maaliyadda etoobiya ayaa v o edu u sheegay in dowladdu ay ka codsatay maraykanka inuu sharaxaad buuxda ka bixiyo jarista gargaarkaasi waxaana kaluu sheegay inuu aaminsan yahay arrintaasi in si dhaqsi ah lagu xallin karo
uma malaynayo in maraykanku uu tan uga fiirsaday si taxadar leh sababtoo ah iskaashiga maraykanka iyo itoobiya waa mid adag oo xoogan saasna ku sii socon doona waxaan u aragnaa tan isfaham la'aan uma malaynayo in tani ay sii socon doonto waxaan aad ugu rajo weynahay in maraykanku uu dib uga fiirsado arrintan maxaa yeelay itoobiya waxa ay samaynaysaa wax gebi ahaanba sax ah sharci ah anshaxna ah
wadahadalka in etoobiya laga gooyo gargaarka ayaa muddo toddobaadyo ah ka socday washington halka qaar ka mida saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ay ka hor yimaadeen tallaabadaasi sababo la xiriira suurtagalnimada hoos u dhac xiriirka diblomaasiyadeed kuwo kale oo ku dhow aqalka cad iyo madaxweyne trumpna ay riixayeen in tusaale ay ka dhigaan etoobiya oo bilowday inay buuxiso kaydka biyo iyadoo aan marka horeeto la helin heshiis ay ku heliyaan masar iyo suudaan sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bayaan ugu sheegay v o a in go-aanka lagu joojinayo gargaarka etoobiya uu ka tarjumayo walaaca go-aanka ay kaligeed etoobiya qaadatay oo ay ku buuxinayso biyo-xireenka ka hor heshiis inta aan la gaarin iyo dhammaan tallaabooyinka badbaadada biyo-xidheenka ah ee laga maarmaanka ah in laysla meel dhigo sarkaalka ayaa sheegay in go-aanka uu ahaa mid koota ah oo kasoo fulay madaxweynaha iyadoo aan waxba laga jaraynin barnaamijyada lagula tacaalayo h i v aidska colaad abaar barakac iyo caqabadaha kale ee aadminimo gargaar goyntaasi ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa barnaamijyadii ku xirnaa amniga gobolka waxayna noqon kartaa qiyaastii boqol milyan rashiid cabdi oo ah falanqeyo sare ee siyaasadda geeska afrika ayaa v o eda u sheegay in gargaar joojinta sidoo kaleeto laga yaabo inay ku xidhan tahay bacsigii ugu dambeeyay etoobiya ee hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kadib mudaharaadyo qarxaday dhimashadii heesaagii caanka ahaa ee oromada hashalo hundasa
waxaa sii kordhaya sida aan u malaynayo ku qanacsanaan la'aanta qaabka hogaaminta abiy axmed sidoo kalena u leexashada dalku uu u leexday dhinaca keli taliska tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in abiy axmed loo sheegayo oo la leeyahay fiiri xiriirkeenna istaraatiijiyadeed tani way dhaawici kartaa haddii aad sidan ku sii socoto
wareega xiga ee wadaxaajoodka ee dalalka masar etoobiya iyo suudaan ayaa la filayaa in la qabto bisha sebtembar ee soo socota afariyo tobankeeda aad iyo aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay